waa shaki way shakiga iska dhaafeen marka sanduuqaasaa lagu kala baxayaa cidduu ilaahay siyaana wax noqonaysa hadduu ilaahayna hadda dawladda siduu wadankay maamushaayo meeshii ay maamuli lahayd sow goboladii ma aha marka hadday lug ku yeelato iyo hadday gacan ku yeelataba laazim waa dhulkii ay hogaaminaysay oo madaxda u ahayd sinaba loogama maarmo maxaa ilan dawladdii alqaacida ma aha waa dawladdii hogaankii waay isteedyadii ayadaa hogaamisa waana lagu qasban yahay amarkeeda in lagu shaqeeyo ciidamada deegaano badan ay ku kala sugan yihiin oo ay ku kala baahsan yihiin horaana kuugu sheegay ciidamo waa ay joogeen oo state ka ah heer dowlad goboleed iyo heer federaalba awalba waa joogeen dhibaata kama taagnayn haddana ciidamadii federaalki oo xoojin oo booliis waay wax dhibaato ay ka taageen ma jiraan booliiskana bulshada u adeegaa bulshadii inay u adeegaan loogu talagalay oo loo dhaariyay u adeegayaan baydhabo ha joogto miskismaayo ha joogto ama xamar ha joogto bulshada soomaaliyeedna waa isku mid bulsho waa bulsho guddi doorashaa jira oo barnaamijka maamula kusimo madaxweyneha jooga golihii wasiiradiyaa jooga baarlamankiyaa jooga marka hadda arrin soo dhaafsanba ma aha statekii marka dawladdana waxay caawin ay ugu baahdaan ayagaa ka codsanaya statekia kasoo codsanaya marka wax dhibaata ah oo hadda ka taagan amba oo cilada ma jiraan marka wararka meelaha iyo fadhi ku-dirirada inaad qaadataan waa laga fiicaya